guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxaa horyaallo waajibaad aad u xooggan oo ah inuu fuliyo dhammaan shuruucda dalka ka dhaqangalay haddii sida loogu talagalay loo dhaqangeliyo dhammaan shuruucda dalka waxaa halkaa ku idlaan doono in uu yimaado musuq saa daraaddeed guddigani wuxuu diyaar u yahay asagoo rabo inuu fuliyo dhammaan xeerarka uu ku dhisan yahay iyo kuwa caalamiga ah si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo sharciga uu ku dhisan yahay ee sharci lambar labiiyo toban dowlad wanaag daahfurnaan isla xisaabtan maamul wanaag iyo dhaqangelinta dhammaan xeerarka aan ka mid noqonnay ee kuwa dowlad goboleedyada haddii ay yihiin midowda afrika ee midowda carabta iyo kan qaramada midoobay taasoo u noqon doonto in dalkeennu uu ka mid noqdo xubnaha dunida la dagaalami doono si wada jira intaa waxaa inoo dheer walaalayaal mudanayaal marweyn dalkeenna dhibaatada ugu weyn ee haysato waxa uu la daalaa dhacayo waxa ugu dhibaatada badan ee taagan waa musuq musuqaasi ma uunan gelin keliya hal meel meel weliba ayuu inaga galay waa midka aafada weyn ku ah in hanaqaad soomaaliya ay la timaado wuxuu naga galay maamulka wuxuu naga galay dakhliga wuxuu naga galay siyaasadda meel weliba ayuu taabtay laakiin waxaa looga gudbi karaa si wada jira in loola dagaalamo guddiga magaciisu maaha guddiga nabadgelyada waa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa sidaa daraaddeed ma dhici doonto dheef aanan xisaab lahayn in qofi iska qaato macnaheedu marka waxaa imaanayo isla xisaabtan dhab ah hufnaan sinaan maamul wanaag iyo cadaaladii in horteeda wax walba lagu helo waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adaha la shaqayn doono hay-addani ama guddigani madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaa ugu horeeya hay-adaha garsoorka xeer ilaalinta maxkamadaha booliska iyo hay-adaha kale ee baarista iyadoo ay gacan uga baahan doonaan dhammaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya bulshada rayidka iyo labada gole golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka sidee loo dhaqangelin karaa in lala dagaalamo iyadoo wadajir loo yahay la dagaalan musuq maasuq way culus tahay dalku wuxuu u baahan yahay wacyigelin dalku wuxuu u baahan yahay waxusheegid dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin saa daraaddeed laguma samata bixin karo haddii aysan jirin si wada jir ah in loo taabageliyo dhisidda dalkaaga waa waajib ku saaran waxa aad rabtid iyo waxa aad raadinaysidna waxaad ka dhexhelaysaa sistamka marka aad hagaajiso aad ku dhex nooshahay ujeedka guddiga uu u samaysan yahay waxa waayay meel walbo ee ay wax jiraan inuu gacanta geliyo si loo arko waxa meesha ku jiro iyadoo ay jirto isla xisaabtan iyo hufnaan sharcigana aan laga tilaabinayn guddiguna wuxuu u hoggaansami doonaa shuruucda